wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in mar kale uu dagaal ku dhex maray deegaanka lamber konton ciidamo iska soo horjeeda oo daacad u ah dowladda soomaaliya iyadoo dagaalkan haatan maanta dhacay ay ku dhinteen ilaa sagaal qof dagaal shalay deegaankaasi ku dhex maray labada dhinacna waxaa ku dhintay dad ka badan toban qof waxaana muuqata inay fashilmeen dadaalla la doonayay in labada dhinac lagu dhexdhexaadiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon ayaa ku baaqay in si degdega loo joojiyo dagaalada socda magaalada muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh dagaalka ayaa maanta mar kale wuxuu ka qarxay deegaanka namber konton ee gobolka shabeellada hoose ilaa sagaal ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen iskahorimaadka maanta ka dhacay deegaanka namber konton sidoo kale tiro ka badan shan iyo toban ruux oo dagaalkaasi ku dhaawacmay qaarkood waxaa la geeyey cisbitaalka degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose boqolaal ruux oo rayid ah ayaa ka barakacay iskahorimaadka maanta ka dhacay deegaanka namber konton maryan mahad ibraahim oo ka mid ah dadka ka barakacay deegaanka namber konton ayaa v o a u sheegtay iyada iyo caruurteeda inay ku sugan yihiin meel baadiye ah oo duleedka ka ah deegaanka namber konton waa gartay walaahi duur cidnaa iska fadhina haddanaana maanaadna oo yani gaari ma haysano oo yani xamarkii meelaan ka galna male oo jalamboodkii waxaan ku tagna male walaahi oo bilaa wixiina qabanayna ma naqaan duur cidna baan joognaa walaalo ma garat dowladda federaalka maxaad ka codsanaysaan waxaan ka codsanaynaa dhibaatada ay dowladda nagu hayso inay naga daayso oo guryahayna loogu soo duulaay raggaan masaakiin iyo waxba ay kala saarayn gudoomiyaha deegaanka namber konton cabdulaahi cali axmed waafow oo isna khadka teleefoonka v o a ay kula xidhiirtay ayaa ii sheegay ciidamada dowladda inay soo weerareen deegaanka namber konton islamarkaana weerarkaasi u geystay khasaaro dad shacaba isagoona xusay inay deegaanka isaga baxeen aroornimadii saake balse weerar rogaal celin oo ay halkaasi kusoo qaadeen ay la wareegeen deegaanka namber konton haatanna ay gacanta ku hayaan deegaankaasi sida hadalka uu dhigay markii dambe ciidamadii markii xoogaa laga daalroonaadeen waxay sameeyeen xeela dib u gurus ah alxamdulilah hadda magaaladii annaga kusoo laabanay waa kusoo laabanay kuwo yaro qaarna waa ka baxay qaarna waa ku helay wixii ku helayn xabad baa lagu saaray magaalada hadda annaga gacantaanay ku sugan tahay wax dhibaato oo kale kama jiro magaaladu waa la dhacay wax la dhaafay xataa dooro ma dhaafin maanta wax allah wixii baawur ay wateen iyo baawur badan oy magaalada ka qaateen ilaa shan baawur oy magaalada ka dhaceen wixii magaalada yiili bay ku rarteen si ba-an baa loo dhacay si yacni wax hadda khasaara oo la koobi karo ama la xisaabi kara ma ahayn saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee gobolka shabeellada hoose ayaa dagaalka namber konton ka dhacay ku tilmaamay mid u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshaad is-hortaag ku sameeyey ciidamo gudbaya deegaanka namber konton maxamuud maxamed khaafow oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee gobolka shabeellada hoose oo mid ka mid ah idaacadaha maxalliga muqdisho la hadlayay ayaa sheegay inay weerareen maleeshiyaad kasoo horjeeda howlgallo ciidamada dowladda ay ka wadeen qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose dagaalkaas uba anagu aan markaas u arkaynay inay tahay dad ciidan xoog dal soomaaliyeed oo dariiqoodu maraaya cidda xabad ku riday yani lama dhihi karo wax kale oo al-shabaab ayn laguma tilmaami karo waana layskaga jooga dagaalkuna weli waa socdaa dhulalkii ay ka haysteen maaragtay ummadana ay ku taabiidi jireen wixii maleeshiyadaa oo jidbooyadaa heeday oo jadbantigaha heedayn waa ka qaadnay namber konton gacantay ku jirtaa muxuu ahay tibuufo gacantay ku jiraa albarf muxuu ahay alwaruugow gacantay ku jiraa marka waa ka qaadnay laakiin weli waa laystara joogaa sababtu waxa waaye maleeshiya dowleed waxa la yiraa meeshaan ma jiran xooga dalka soomaaliyeed dagaal ku qaaday dagaalka shalay iyo maanta ka dhacay deegaanka namber konton ayaa saameynta ugu badan wuxuu ku yeeshay dadka shacabka ean waxba galabsan kuwaasi oo guryahoodii ka barakacay iyadoo tirada dhimashadana haatan ay kor u dhaafaysa labada maalin oo uu dagaalku socday in ka badan labaatan ruux oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dad shacab oo aan waxba galabsan mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho